ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo toddobaad weliba marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa toddobiyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo isniin ah aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad afartan ruux oo ku dhintay duufaanno ku dhuftay dalka maraykanka ciidamada yukrain oo isaga baxay gobolka kursiga ee waddanka ruushka iyo salaniski oo fashilkan ka soo wajahay dhanka dagaalka awgiis xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka duqayn ka dhacday koonfurta lubnaan oo lagu dilay laba ruux maleeshiyaadka xuutiyiinta oo markab maraykanku leeyahay ku weeraray badda cas qodobada barnaamijka waxaa sidoo kale ka mid ah maxay salka ku haysaa xiisadda ka dhex jirta dowladaha aljeeriya iyo faransiiska sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xalqada afar iyo tobnaad ee taxanaha guulsidayaashii islaamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku bilowno qodobka koowaad ee barnaamijka wuxuuna noqonayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno wararka ay qoreen saxaafadda caalamka waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkayna cabduraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa markab maraykanku leeyahay ku weeraray badda cas kooxaha xuutiyiinta dalka yemen ayaa dib u bilaabay weeraradii ay ku beegsanayeen maraakiibta iska galagoosha badda cas ee ay leeyihiin reer galbeedka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladda maraykanka war ka soo baxay maleeshiyaadkan ayaa lagu sheegay in markab nooca xambaara diyaaradaha oo ay leedahay dowladda maraykanka ay ku beegsadeen waqooyiga badda cas weerarkan ayaana sheegeen xuutiyiinta inay u adeegsadeen duqeymo diyaaradeed gantallo balestika iyo hub kale markabka la beegsaday ayaan lagu magacaaba hari truman waana markii labaad oo iyo afar labaatan saac gudahooda beegsadaan kooxda xuutiyiinta dalka yemen weerarkan kadhanka maraykanka ee ka dhacay badda cas ayaa ku soo aadaya xilli saaka magaalooyin ka tirsan gobollada alxudeyd iyo aljoof ee dalka yemen ay duuqeeyeen diyaaradu ay leedahay xukuumadda washington duqeen ka dhacday koonfurta lubnaan ayaa lagu dilay laba ruux saacadii la soo dhaafay ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay duqeen xagga cirkaa ka fuliyeen deegaano ka tirsan dalka lubnaan iyagoona halkaasi ku dilay dad fara badan oo shacab ah kuwo kalena ku dhaawacay xilli weliba ciidamada yuhuuddaisii laba jibaareen duqeymahooda xagga cirka ay ka fulinayeen dalka lubnaan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda lubnaan ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in laba ruux galabnimadii shalay lagu dilay magaalada caynaata ee ka tirsan gobolka nabadiyah oo ku yaala koonfurta waddankaasi ciidamada yuhuudda ayaa iyaguna waxay dhankoodu sheegeen inay duqeyn ka fudhiyeen koonfurta lubnaan islamarkaanay ku dileen xubno ka tirsan ururka shiicadii isku magacaabay xisbullah wakhti sii horeeya ayay sidoo kale wakaaladda wararka ee dalka lubnaan sheegtay in duqeyn ciidamada yuhuudda ay ka fuliyeen magaalooyin dhaca koonfurta lubnaan ay ku dileen saddex ruux taasoo qayb kaa silsiladaha duqeyma ay ciidamada yuhuudda muddooyinkii dambe ka filanayeen koonfurta dalka lubnaan isku soo wada duubo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay waxaa yuhuudda koonfurta lubnaan ku dileen shan ruux taasoo muujinaysa baaxadda ay leegtay xadgudubyadii ciidamada yuhuudda ay halkaasi ka wadaan ciidamada yukrain ayaa iskaga baxay gobolka koriiska ee waddanka ruushka isagoon zelaliski uu fashil awgiisa xilka ka qaadiyay taliyihii ciidankiisa wargeeska new york times oo soo xiganaya ila wareedyo ka tirsan yukrain ayaa sheegay in ciidamadii ukrein iskaga bixeen mandiiqada koriiska ee dalka ruushka oo ay in muddoa ku sugnaayeen askartan ukrein ayaa tagay gobolkani ka hor muddo haatan laga jooga toddoba bilood ugu dambeenna waxay iskaga carareen maalintii shalay mas-uuliyiin ruushiyaana ayaa iyagana dhankoodu waxay sheegeen in ciidankoodu ay shalay askarta ukrein la galeen dagaal si ay u eryadaan haraadiga ciidamada ukrein ee ku sugan mandiqada dhanka kale iyadoo xaaladaasi haysato xukuumadda kiyef ayuu madaxweynaha ukrein valadimir zeleleski xilka ka casilay taliyihii ciidankiisa isagoona magacaabay mid kale oo cusub dib ula wareegada ruushka ee gobolkan ayaa ka dhigan culays iyo cadaadis horleh oo ku soo kordhay ukrein waayo waxaa fareeda ka baxay gacan ku haynta dhulka keliya ee ay kula gorgortamaysa xukuumadda moscow marka laga hadlayo qodobada heshiiska xabad joojinta ugu dambayntii ku dhowaad afartan ruux ayaa ku dhintay duufaano ku dhuftay dalka maraykanka dhimasho iyo burbur baaxalle ayaa ka dhashay duufaano ku dhuftay gobolla ka tirsan waddanka maraykanka halka dabsi degdega ku faafay uu gubay keemo ku yaala dalkaasi duufaanadan oo soo bilowday jimcihii lasoo dhaafay ayaa waxay ka tageen burbur baaxad leh iyaduona ay ku naf waayeen ugu yaraan soddon iyo toddoba ruux saddex qofood oo ka mida dadkaasi oo ay galaafteen duufaanada ku dhuftay maraykanka waxay ku dhinteen gobolka alabama ee dalkaasi welina waxaa halkasi ka taagan cabsi ay dadka amerikaanka ka qabaan duufaano hor leh dadka amerikaanka ayaana waxay noqdeen kuwo musiibo la nool maadaama ay dagaal gardarraa dowladdoodu kaga jirto dunida iyaguna ay taageerayaan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markana muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marla arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahay haddaba si aynu u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaara marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaannu diyaarinay taxna aan ugu magac darnay guursadayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada afar iyo tobnaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
الذي سرت اسألوا التاريخ عمنا ما وهم
cabdulaahi ibnu sacad ibnu abi sarax alqurashi alcaamiri waxaa lagu kunyeeyaa abuu yaxya hooyadiisana waxaa lagu magacaabaa mahaaba binti jaabir al ashcari oo nuujisay cuhmaan bin cafaan taasoo ka dhigan in cabdulaahi ibnu sacad iyo cuhmaan ibnu cafaan ay yihiin walaalo xagga nugmada ah wuxuu cabdulaahi ibnu sacad ka mid yahay dadkii soo islaamay ka hor furashadii maka isagoo ka mid ahaa raggii u soo hijrooday magaalada almadiina walaalkiisa cuhmaan ibnu cafaan ayaana ka badbaadiyey in la dilo oo wuxuu u keenay rasuulka si uu islaamnimadiisa u ogaado maadaama uu lahaa saabiqo dhanka xumaanta ah aadna ula dagaalamay islaamka iyo muslimiinta wuxuu cabdulaahi ibnu sacad aad uga xishoon jiray inuu hor istaago rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinkaas ayuuna cuhmaan u sheegay rasuulka nebigana wuxuu yidhi islaamka wixii ka horreeyey wuu burburiyey wuxuuna ka mid ahaa halyiigan saxaabadii rasuulka ee qaybta ka ahaa furashadii shaam markii uu camar ibnulcaas aaday dhinaca masar cabdulaahi wuxuu ahaa saraakiishii ciidanka ee ka hoos shaqaynayay camar isagoo watay ciidanka jihada midig dhammaan dagaaladii waaweynaa ee ka dhacay masar laguna furtay dhulkaas ayuu qayb ka ahaa cabdulaahi ibnu sacad camar ibnulcaas ayaana u soo diray dhanka afrika si uu ula dagaalamo gaaladii halkaas ku sugnayd قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا furashadii masar kadib wuxuu cabdulaahi ibnu sacad u diray magaalada almadiina fariin ku socota cuthmaan ibnu cafaan isagoo ka codsanaya in loo ogolaado furashada ifriiqiya fariintan markii ay gaartay cuthmaan wuxuu la tashaday raggii ugu waaweynaa saxaabada waxayna ku taliyeen in lasii ambaqaado howlgallada faatixiga markaas ayuu madiina ka soo diray labaatan kun oo mujaahid oo ay ku jiraan saxaabo ajillo ah oo ay ka mid yihiin cabdulaahi ibnu cabbaas cabdulaahi ibnu cumar cabdulaahi ibnu camar ibnulcaas cabdulaahi ibnu zubayr cabdulaahi ibnu jacfar iyo alxuseyn iyo alxasan ciidankan ayaana loogu magac daray ciidankii cabaadilada maadaama ay ku badnaayeen ragga magacyadooda cabdulaahi yahay sanadkii toban iyo lixaad ee hijiriyada ayuu cabdulaahi ibnu sacad u dhaqaaqay afrika isagoo horkacaya ciidankan ballaaran waxaana uu ku bilaabay magaalada barqa ee liibiya isagoo markaa kadib uga sii dhaqaaqay taraabulis oo xilligan ah caasimada dalka liibiya boqorkii ruum u qaabilsanaa afrika oo lagu magacaabayay jarjiir ayaa dagaallo adag kala horyimid muslimiinta wuxuuna diiday inuu isdhiibo oo uu jisyo dhiibo markii dambe cabdulaahi ibnu subayr ayaa ku taliyey in ciidamada muslimiinta lakala qaybiyo qaybna ay nastaan gelinka hore marka uu dagaalka soo idlaado duhurnimadii oo gaaladu nasiinyo aadaan ay dagaalka soo galaan guutooyinka nasanayay saacadihii hore tani waxay keentay in ruumaanka oo daalan ay mar keliya xiryahooda dhex galaan ciidamo caaboon oo uu horkacayo cabdulaahi ibnu subayr halkaasna waxay ku dileen jarjiir gabadhii uu dhalayna waxay ka mid noqotay sabaayaadka ay gacanta ku soo dhigeen muslimiinta سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
guushan kadib cabdulaahi ibnu sacad wuxuu saraayaad u kala diray deegaano kala duwan oo afrika ka tirsan muslimiinta ayaana qanaa'in badan helay dadkii afrika ku noolaana badankooda waxay soo galeen diinta islaamka markii uu mucaabiyah ibnu abi sufyaan bilaabay dagaalka dhanka badda ah oo uu furanayay qubrus waxaa masar ka tegay ciidamo uu hogaaminayo cabdulaahi ibnu sacad kuwaasoo gurmad u ah mucaawiya si wadajir ah ayayna u furteen dalka qubrus إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زان بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زان بفعلي برياح الانتصار فارحلوا دما فإن لا نرى للخبث دار سنهد عرشا dhulka annowbah ama suudaan ayuu sidoo kale cabdulaahi ibnu sacad lahaa fadliga furashadeeda waxaana dagaallo adag oo halkaasi ka dhacay ay ugu dambeyntii gaaladu ogolaadeen sulxi iyo inay muslimiinta jisyo sanadle ah siiyaan sanadkii soddon iyo saddexaad ee hijiriyada cabdulaahi ibnu sacad wuxuu mar kale kusoo laabtay afrika kadib markii dadkii ku sugnaa ay jebiyeen ballanka wuxuuna ku guulaystay inuu ku soo celiyo daacada muslimiinta oo ay jisyada dhiibaan inta islaamtayna ay ku sii sugnaadaan islaamnimadooda sanadkii soddon iyo afaraad ee hijriyada gaaladii ruum ayaa weerar dhanka badda ah ku soo qaaday al iskandariya iyagoo wata ciidan aanay horay u soo kulmin wuxuuna cabdulaahi ibnu sacad kaga hortagay dhiiranaan aan horay loo arag goobtana waxaa ka dhacay macrako caan baxday oo loogu magac daray macrakadii daatu sawaari dagaalkan ayaa ka dhex dhacay badda waxaana ay muslimiintu ka guulaysteen cadowgii soo weerar tagay boqorkii ruum ayaana dagaalka lagu dhaawacay waxaana macrakadan ay sabab u noqotay in halista ruum laga dheereeyo dhulka shaam iyo masar
اسألوا ذات الصواري اسألوا عنا الصحاري نحن طلاب المعالي نحن رهبان الليالي ما وهنا ما وهنا نحن أحفاد
kadib dilkii cuhmaan wuxuu cabdulaahi ibnu sacad aaday dhanka falastiin gaar ahaan magaalada casqalaan ama arramla walaayadii masar ee laga casilay ayaana loo dhiibay qays binu sacad ibnu cubaadah sanadkii soddon iyo lixaad ee hijriyada ayuu cabdulaahi ibnu sacad ku geeriyooday falastiin kadib salaada subax isaga ayaana alle ka baryey inuu oofsado salaada subax gadaasheeda iyadoona lagu aasay qubuuraha quraysh ee magaalada casqalaan sidaas ayuu ifka kaga tegay saxaabigan halyeyiga ahaa ee risaalada islaamka ee dhalaalaysa ku gudbiyey dhiiggiisa iyo dheecaankiisa soona gaarsiiyey tuunis iyo dhul ballaaran oo ka mid ah masar suudaan iyo liibiya
waa hagaagga weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay salka ku haysaa xiisadda ka dhex jirta dowladaha aljeeriya iyo faransiiska waxaa inoo soo jeedinaya waryahayna moxamed sheekh cali xiriirka faransiiska iyo aljeeriya weli ah mid kacsan iyadoona arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhexeeya labada dal ay ku xiran yihiin sooyaal taariikheed oo soo jireen ah taasoo ka dhigaysa kala fogaashahooda mid adag haddii ay dhacdo in ay xidhiirka isku jiraan in kasta uu faransiiska uu arrintan u adeegsanayo xaniibaad dhanka socdaalka si uu cadaadiyo aljeeriya waxaa dhinaca kale jira arrimo saameyn la haddii uu khilaafka sii xoogaysto kuwaas oo ah tamarta iyo xidhiirka dhaqaalaha labada dalkaasoo u dhexeeyay muddo dheer taasoo ka dhigaysa xidhiirkooda mid adag oo aan si fudud lagu jebin karin xuseen ubeydah oo ah brofesor xidhiirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda geneva ayaa waraysi u siiyey wakaaladda wararka sky news arabi wuxuu ku sharaxay in liiska dadka aljeeriyaanka ah ee uu faransiisku soo saaray ay yihiin iskudayo la doonayo in lagu tijaabiyo mowqifka maamulka aljeeriya waxa uu sidoo kale xusay in faransiisku uu leeyahay dano muhiim ah haddii ay yihiin arrimaha dhaqaalaha iyo amniga waxaa jira la tashiyo amni oo heerkii ugu sarreeyey ah isagoona caddeeyey in wax kastooo ka soo baxa aysan dani ugu jirin labada dhinac arrinta socdaalka ayaa halkay ka aloolsan tahay xiisadda labada dal ka dhex taagan faransiiska ayaa doonaya inuu adkayo tallaabooyinka ka dhanka dadka dalkiisa kusoo qulqulaya wuxuuna la kulmayaa caqabado dhanka sharciga iyo diblomaasiyadda ah oo kaga imaanaya dowladda aljeeriya kadib markii isku dayay inuu dalkiisa ka masaafuriyo muwaadiniinta ka soo jeeda aljeeriya ubeydah ayaa sidoo kale sheegay in aljeeriya ay ku adkaysanayso inay ixtiraamto xuquuqda muwaadiniinteeda ku sugan waddanka faransiiska taasoo xadidaysa musaafuriinta uu maamulka faransiiska ku hayo dadkeeda aljeeriya lafteedu waxay dhankeeda diyaarisay liis ay si weyn u baadigoobayaan garsoorayaasha aljeeriyaanka ah ee degan dalka faransiiska balse soo bandhigidda dadkan ayaa sababi kara inay la kulmaan caqabado dhanka sharciga ah gaar ahaan kuwa la siiyey magacyada siyaasadeed inkastoo faransiisku isku dayayo inuu soo rogo shuruudihiisa ku aadan dadka aljeeriyaanka haddana barofesorkan ayaa rumaysan yahay in faransiiska uu aqoonsan yahay in aljeriya lagu cadaadinayo arrintan aysan ahayn wax fudud maadaama dalkeeda aysan wax iskaashiha la yeelan doonin faransiiska si kastaba ha ahatee baariis waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa dadka ka soo jeeda dalka aljeriya taasoo ka caraysiisay muslimiinta dalkaas arrintan ayaa sii adkaynaysa xidhiirka u dhexeeya labada dal haddii faransiisku isticmaalayo kaarka socdaalka aljeriya waxay leedahay kaarar dhaqaale oo muhiim ah oo isku mid ah faransiiska waxa uu ku tiirsan yahay gaaska aljeriya shirkadaha faransiiska waxay maalgashi weyn ku leeyihiin aljeriya taasoo ka dhigaysa jarista xidhiirka dhaqaale mid aan suurtagal ahayn halkan mar kale joogo ubayda waxa uu tilmaamayaa in faransiiska inkastoo isku dayayo cadaadis waxa uu ogaatay in danihiisa dhaqaale ay noqon doonto kuwa ugu badan ee saameyn doonto koror kasta oo khaldan qodobadan lagu murunsan yahay ayaa waxaa ka mid ah heshiiskii kun sagaal boqol siddeed iyo lixdankii kaasoo dhigayay in dadka aljeriya ay ku noqdaan faransiiska baariis waxay doonaysaa inay dib u eegis ku samayso heshiiskan oo ay ku soo rogto wax kabedel u fududayn karaa masaafuriinta dadka u dhasha aljeriya si kastaba ahaatee sida laga soo xigtay ubayda khatarta ah in la baahiyo xidhiirkaas waxay noqon kartaa dharbaaxo weyn oo ku imaata xidhiirka faransiiska iyo aljeriya gaar ahaan maadaama uu si toosa ugu xidhan yahay heshiiskii evine kaas oo saameeyey madax bannaanida aljeriya marka la eego xiisadda wuxuu brofesor ubaydah rumaysan yahay in si loo gudbo xiisadda ay hadda ka jirta ay u baahan tahay in arrinta lagu soo celiyo gacanta diblomaasiyiinta lagana soo wareejiyay gacanta wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska waxa uuna carabaabay in wasiirkaas uu ku dhaqmay si waafaqsan ajandayaasha siyaasadda gudaha ee ku xidhan waxaa loogu yiro xisbiga midigta fog waxa uu intaa ku daray in aljeriya aysan rabin in saaxiibkeeda koowaad ee wadahadalka ku noqday wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska maadaama uu muujiyay inuusan rabin inuu hagaajiyo xidhiirka labada dal cubaydah ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in xaalka uu ku jiro soo celinta wadahadal toosa u dhexeeya madaxweynayaasha labada dal iyo wasaaradaha arrimaha dibadda si kastoo ay dhibaatooyinkaas u dhaceen haddana way adag tahay in la qiyaaso in xidhiirka faransiiska iyo aljeriya uu si buuxda go'doono marka la eego xidhiirka qotada dheer ee labada dal ka dhexeeyey haddii ay ahaan lahaayeen dano dhaqaale iyo arrimo amni maadaama muddo dheer uu dalkaasi saldhigtay gumaystaha faransiiska ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله